salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka iyaga oo idiin soo gaarayaba kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo toddobaad walba maalinta sabtida hadaan kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaa joob arshabeellaha dhexe soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiweli axmed tuluule timacade waxaana farsameynayo injineer cabdifataax saaki markale kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada toddobaadkan waxaa marti noogu ah maxamed faarax oo maamulo ka ah dugsiga abu hureera oo ah dugsi ardaydu ay wax ku bartaan waxaana weydiiyey wakhtiga ah ay asaaseen een dugsigan markiska waxaan ku bilaabay asigoo yar oo dugsi ah ayaa la bilaaway waxaan bilaawnay labada kun iyo sagaalkii markaan bilaaweyna oo yaraa dugsi ayaan kusoo bilaawnay kadib maaragta waa waxqabadkayna baa sii batay waa sii ziyaaday markaa ziyaadinay kadib baa magacii dugsi aan ka bedelnay baa waxaan u bedelnay markiis oo lagu baranaya tacliimta islaamka qur-aanka kariimka ah wixii dhan oo tarbiyada cunuga oo kooban ayaan ku barnaa asaaska aan soo bilaawnayna oo markiiska oo la furina wuxuu ahaa labada kun iyo sagaalkii ayaa la furay imise maamule ayaa soo martay dugsigan markiiska maasha allah maamulaha sidii aan ugu bilownay maamulihii asaasay ayaa ilaa yoomina haada ayaa maamul ka ah sidoo kale maamul ku-xigeen buu leeyahay kusii xigeen buu leeyahay idaaro guud oo ma aragta maamulayaasha oo la taliyaashooda ah wixii qaldan iyo wixii kale oo saxayo bay leeyihiin maasha allah waa hal maamulo ayaa sidii loo bilaabay ilaa yoomina haada ayaa markiiska maamula kadib markii aan sii ballaarinaynin waa fikir ka soo baxay macallimiinta oo isku darsadeen iyo raggii idaarada ahaa baa waxaa layidhi sidee baan diinta ilaahay kor aan ugu qaadnaa qur-aanka sidee baan kor ugu qaadnaa tashi unbo intaan ku soo gaaray sidaa baa alxamdulilah haddana meel sare ayaan marinay waan gartay imise ardayaad ku bilowdeen
markaan bilaaweyna waxaan ku bilownay arday iska yar ilaa iyo shan iyo toban ilaa labaatan arday ayaan ku bilownay alxamdulilah hadda cadadka ardayda aad iyo aad ayay u fara badan yihiin markaan bilowga ahayn asaaska ahayn iyo hadda farqi weyn ayaa u dhexeeyo alxamdulilah maanta meel heer sare ah ayaan taagannahay oo aad iyo aad u fiican waan gartay imisa fasal ayuu ka kooban yahay madrasadan hureera maasha allah markiska wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo lix galaas ayuu ka kooban yahay sida kala duwan galaasna ilmaha xifdinta iskale galaasna ilmaha yacnii oo barbaarinta iskale galaasna ilmaha mustawaha iskale hadba sida ay u kala darajo sareeyaan ilmaha ay galaas galaas ugu qoran yihiin sidaas ayay u kala qaybsan yihiin ardada arday isku dhex qasan ma aha mid walbo mustawa ayuu leeyahay mustawihiis ayaa lagu dhaqaa maasha allah waan gartay imise arday ayaa dhigato darsadan maasha allah ardada oo dhigato haddaan qiyaaso waa ilaa iyo shan boqol arday ayaa dhigato ardada ka qalin jibisana waa ilaa lix dafcad ayaa ka qalin jibisay oo dafcada ugu dambaysay mar dhow ayaan yacni qalinjibinteeda aan ku dhignay masjid arowda ayaan ku dhignay oo mujtamac oo dhan aad iyo aad ay ugu soo qayb galeen haddana ilaa iyo maaragta waxaan rajaynaynaa muddo dhow insha allahu tacaala inay haddana arda kaleent sidoo kale dafca kaleenta oo qalinjibiso inaan soo saarna rajaynayna waan gartay maamule imise macalin ayaa wax ka barto dugsiga maasha allah macallimiinta dugsi ee markiiska ka bixiso daraasada way fara badan yihiin ilaa iyo toban macalin ayaa ugu waaweyn waxaa kaleentoo jirto arday kaleento qur'aanka barteen oo markiiska ka qalinjibiyey oo hadda lagu hayo barbaarin iyo tababar oo macalimied aan ku hayno aan rajaynayno mustaqbalka soo socda inay yacnii booskii macalinimo ay gaaraan oy galaan ayaan rajaynaynaa laakiin hadda macalimiinta ugu waaweyn waa toban macalin inta kaleentana wixii hal maaloola yaryaaba waan gartay tobanka macalin ma hal gelin oo keliya wax dhigaan mase laba gelina dugsiga wax laga dhigaa
maasha allah tobanka macalin ilaa iyo saddex gelin ayay soo galaan subaxdii koo iyo tobanka sac bay soo galaan salaada subax markii la soo dukay saddex sac baa laga baxaa saddex sac baa la soo noqonaa siddeed sac baa laga baxaa kadib sagaal saca la soo noqonaa salaada markii la soo dukado toban sac ilaa iyo waxaa la joogaa ilaa cishaha salaada oo laga tukanayo sidaas ay macallimiinta daa'iman ay ilmaha ugu taagan yihiin wax macalin oo baxaayo oo iska danaysanayo ma jirto waqtigay soo galaan hal mar ay isla baxaan macalimiinta waan gartay macalimiinta wax ka dhigo ee dugsigan ma macalimiin ka qalin jibiya mase macalimiin oo aad een, keensateen waay Eh, waa macalimiin isku dhex jiro macalimiinna waa macalimiin aan keedsanay macalimiinna waa macalimiin ka qalin jibiyey eh, markiiska ka aflaxay oon soo saarnay waa meesha eh, horumarka aan gaarnay ayuu ka mid yahay waa macalimiin oo ka bartay markiiskan qur'aanka kariimka ayaa macalimiinnuna ah macalimiinna waa macalimiin bannaanka laga keenay saasay iskugu jiraan waan gartay macalimiinta aad keensateen qaab noocee ayaad ku xulinayseen Ee, macalimiinta waxaan ku xulanayna kow awalan macalinka inuu yahay macalin xifdisan qur'aanka kariimka ah taaniyan inuu yahay macalin u saaxiib ah akhlaaq iyo diin iyo caqiido oo u saaxiiba inuu yahay qaabka marka macalinkaan ogaano xifdintiisa oo tajwiidkan oo aad u yaqaano sida ayaan ku soo xulanay baa macalimiintii ku kaysanay waa gartay farqi noocee ah ayaa u dhexeeyo ardayda wax ka barata madrasada abu hureyra iyo macalimiinta wax ka dhigta maasha allah eh, habdhaqanka macalinka iyo ardayga waa farqi weyn ayaa u dhexeeyo walidaalik sidaa daraaddeed xitaa waxaan anaga ardayda aan barnaa marna inaa ardayda loola sheekaysto oo loola saaxiibo marna inaa ardayda maaragta indhaha loo shido sidii ardaydii ay ku noqdaan arday jecel markiiska aanan nacaynin maxaa yeelay waqti waxaa lagu jiraa oo aad iyo aad u dhibaato badan ardaydii haddii macalinkii waa mar walbo waan xanaagsanaana uu yidhaahdo ardaydii markiiska inay ka cararaan ay tegaysaa marna ayaga ayaa hadiya la siiyaa marna ayaga ayaa loola baashaalaa marna ayaga indhaha ayaa loo shitaa qaabkaas ayaa macalimiinta ay maasha allah ku wadaan waan gartay ardayda aad wax bartaan imise sano ayaad een, ku bartaan in uu xifdiyo een, qur-aanka kariimka Eh, ardayda waxaan ku soo saarnaa ardayga oo actifsan waxaan ku soo saarnaa ilaa saddex sano oo maskaxdiisa nadiifka ay tahay fahamka ilaahay siiyey saddex sano baan ku soo saarnaa midka xoogoo iska culus oo asina ku soo xigo afar sano baan ku soo saarnaa waan gartay ee macalimiinta wax ka dhigta dugsiga abu hureyra een, ma ku jiraan een, dumar iyagu ee waxbara een, ardayda dumar iyo ragbo way joogaan oo macalimiin oo- oo markiiska wax ka dhigo ka aflaxday maasha allah haddana waan rajaynaynaa goordhow inay insha allahu tacaala dafco kale intay ka aflaxaan waan gartay dumarka ee ka qalin jibiya macalimiinta ku jira waa meeqa Ee, dumarka macalimiinta ku jiro ee, waxaa ugu weyn hadda hal gabar ayaa ugu weyn kuwii kalena waa kuwa tababar ku socdo oo macalim- macalinimadii la tababaraayo oo ayaguna qur'aankii bartay xifdiyey oo tarbiyadii ku socoto qaabkii wax loo daraasay lahaa wax loo bixin lahaa ayagoo ilmihii laga dhisin annaga ma shaqo gelin markii ilmihii macalinimada la baro iyo habdhaqanka ardayda la baro kadib ayaan shaqo gelinaa laakiin hadda waxaa ugu weyn hal gabar ayaa ugu weyn maasha allah oo ka aflaxday oo markiiska macalimadka waan gartay macalimada maxay bartaa een, ardayda Ee, sidoo kale markiiska wixii ka baxaya bartaa qur-aanka ay xifdisiisaa Ee, axaadiistii oo kale caqiidadii iyo kitaabadii gaagaabnaa oo ay soo baratay bay usii daraasaysaa iyadana waxbay sii daraasaysataa kadibna ardaydii bay usii daraasaysaa sida ay ku wax bartaan
waan gartay maxay kaga bedelan tahay ee, madrasooyinka kale ee ku yaala magaalada
Ee, madrasooyinka kale magaalada ku yaal waxaan ugu bedelannahay ee, wax aad iyo aad u badan waxaa ka mid ah ee, la socodka ardada waxaa ka mid ah la socodka macalimiinta waxaa ka mid ah la xisaabtanka macalinka maxaa yeele macalinka haddaana loola xisaabtamaynin meeshaas arday kama soo baxayso macalinka inaan la xisaabtanno ardadii inaan la xisaabtanno waqti baa noo go'an Ee, macalinka bishii oo kale waxaa laga rabaa waxqabadkiisa inuu keeno oo yidhaahdo aniga ilmaha waxay u kala baxsan yihiin gurub gurub macalin walba wuxuu haayaa ilaa soddon afartan arday ayuu haayaa afartankaas arday way u kala guruubaysan yihiin bishii waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo intaas iyo intaasaa guruubkaas ka dhagaystay macalinkii xisaabtina u yaalo ardaygana xisaabtina u yaalo waxaan kaga duwannahay waxay tahay macalin meel aadi kara male bishii eh, macalin laba fasax qaadanaya ma jirto macalinka hal fasaxa loo ogolyaa ilaa arin daran inay haysato maayne sidoo kale macalin isbuucii oo laba mar fasax qaadi kara ma jiro macalimiinta oo idil way joogaan Ee, waxaan kaga duwanahay oo kaleant waalidiinta iyo macalimiinta waa way iska warhaayaan cunugii maqan kii joogo kii oo maaragta oo xanuunsan waa laga warhaayaa waxyaabaha aan aaga duwanahay waxaa ka mid ah ardada waxaan diirada aad iyo aad ugu saarnaa hadba cunuga sida qaabka uu ku waxbaran karo ilmaha waxaan aad diirada ka saarnaa kiciskii iyo qoraalkii in fartaqadka eh oo la baro cunugii qoraalkii la baro kiciskii la baro ayaan diirada ka saarnaa marka waxyaabaha aan aga duwannahay eh, waxaa ka mid ah inaan nahay rag isku xiran oo mar walba iska warhaayo oo tashanaayo fadhiisanayo qaladkooda iska saxaayo isjecel mar walbana ku dadaalayo in laabta ay nadiif ay noqoto waa tee maamule iskuulku yaa fankareeyo maasha allah waa mid annaga aan awaawulnay oo qarashkayna aan gelinay fikirkayna aan gelinay maanta wax oo maamulo oo dad wax soo siiyo amba hay-ad ee ma jirto waa mid annaga ma aragtaa shakhsiyan aan u asaasnay oon intaan ma aragtaa oon soo geersiinay sidoo kale waxaan u samaynay markii aan aragnay baahida aan aragnay oo ardada waxaa jira arday oo ayagoo waxba aanan aqoonin qoraal aqoonin far aan aqoonin la geynaa iskuulka baahidaas markaan aragnay xitaa waxaan samaynay meel baan u asaasnay ma aragtaa aan ugu soo dhammaynay guddoomiyaha markuu ahaa cali guudlaaw ugu soo dhammaynay dhul oo ilmaha ay ku bartaan yacni fartii oo soomaaliga iyo xisaabta iyo ingiliishka ay ku bartaan ilmihii ayagoo maasha allah ah in iskuulkii oo loo fasax qur'aankoodan xifdiyey marka waa mid annaga soo asaasnay oo intaas soo geersiin mayna wax hay-ad ah oo jira ma jirto oo intaana soo geersiis waa tahay macallimiinta wax ka dhiga dugsigan yaa siiyo mushaarka maasha allah taas waa maxaa yeelay dadka markay dad qur'aan dadka baraya ay yihiin inta badan waxaa fiican inay fiiriyaan ilaahay subxaanah wa tacaala ay ka ajir xisaabtaan maxaa yeele wax maanta dadka aan barayno waa diinta ilaahay waa kalaamka ilaahay mar walbo markaan aan fiirino in ilaahay agtiisa ajir oon ka leenahay oon ka helayno ilaah baa ajir ooga xisaabanaa inta badan intii maaragtaa quudkayna iyo gurigayni oo ku maamulnane maasha allah waa waan ka qaadanaa laakiin inta badan waxaan fiirinaa ilaahay agtiisa wixii oo noo jiro baan ardayda oo axsaan samaynaa kuwa iska liito kuwa iska dhexdhexda kuwii wax bixin karo qaabkaas ayaa loogu qaadaa macallimiintana way iska iimaansadaan waxa ay ka helaan maasha allah maasha allah waalidiinta farqiga noo dhexeeya waxay tahay waalidka saddex bilood kadib waa la wacayaa markii la waco waa laiskugu keenayaa waxaa laga hadlaa hadba mas-uuliyadda ka saaran ilmahan in macallimiinta keligood aan lagu dayi karin waalidiintii ilmihii ay ku dadaalaan annagana agtayna ugu dadaalno kadibna macallimiintii wixii qaladaad ah wixii dibacsanaan oo ardaydii ku arkaan inay u gudbiyaan waalidiinta inay waalidiintii ayagana ay wax ka qabtaan oo markii loo soo gudbiyo marka waalidiinta inaydan yacnii annaga ayaga iska warhayno mar walba daa'iman xaalad walba kusoo daristo annagana waa naga warhaayaan ayagana waan ka warhaynaa dad waxaan nahay macallimiintooda waalidiintooda isku duuban baana oo halgacan waa tahay maamul ma jiraan waxyaabo aad hiigsanaysaan maasha allah aad iyo aad waxyaaba aan hiigsanayno waxaa ka mid ah meeshii in maaragta inay noo balaarata rajaynaynaa oo dhagax noo noqoto oo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hadba ilaahay nabiga sala allah alay slam wuxuu leeyahay kalaamkan ilaahay ama diintan rag buu ilaahay kor ugu qaadaya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa raggii ilaahay kor ugu qaadaya inuu ilaahay naga dhigo meeshaan sar ay noqoto ardayda ka aflaxaan oo meel sar ah oo maasha allah maanta oo muuqato oo bilcada u soo baxday jawhar gaar ahaan horseed inay noqoto baan ilaahay ka rajaynaynaa hiigsigaayna kaawi ugu dambayn waalidiinta iyo ardayda maxaad ugu baaqaysaa waalidiinta dhammaan iyo ardayda waxaan ugu baaqayaa wakhti xun baa lagu jiraa zamanka waa xumaaday zaman aad iyo aad fitnada ay u badatay baan taagannahay inay waalidiinta il gaar ahaaneed ay u lahaadaan ilmaha ardayda kormeerka ay ku badiyaan cashirada ay soo qaataan inay weyddiiyaan inay la socdaan hadba cunuga markii loola socdo wuu xisaabtamayaa asina wuu dadaalayaa laakiin cunuga markii dadaalka laga daciifiyo waalidkii ka daciifiyo cunugii wuxuu noqonayaa cunug iska ciyaal suuq ah meelaha iska taataagan marka waalidiinta waxaan ugu baaqayaa inay ardada aad iyo aad ay ula socdaan wakhtigii fitnaba waa lagu jiraa inay yacnii ilmihii aan la fidnaynin ay ka warhaayaan macallimiintan waxaan ugu baaqayaa inay aad iyo aad ugu dadaalaan ilmaha oo ilaahayna ajira ugu xisaabtaan ilmaha wakhtiga inta badan inay ilmaha siiyaan ardayda lagu dadaalo juhdi lagu bixiyo fikirkooda inuu noqdo siay ku soo saari lahaayeen arday xaafid alqur'aan
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka waxbarashada aad ka dhegeysaneyseen idaacadda eesanaajo warshabeellaha dhexe soomaaliya waanageenta intaan barnaamij ceenkan oo kale aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaanaan lah